xamsiyaajyada xaafadaha magaalada dhoble ee gobolka jubbada hoose ah ayaa ah xarumo caafimaad ah oo si bilaash ah bulshada ugu haqabatira adeegyada caafimaad eh ee ay u baahan yihiin waxaana si maalinla ah u yimaada haween uurey ah kuwa nuujiya caruur ay nafaqadaro hayso iyo weliba dad kale waa kuwana qaar ka mid ah bulshada ku nool xaafadaha kala duwan ee magaalada dhoble oo iiga warbixiyey adeegyada ay ka helaan xarumahan caafimaadda
isbitaalka nafaqadarada waana laga caawiyaa sida naagaha uureyda oo kale mase nuujista mase ilmaha oo nafaqadarada haysa oo kale waana la caawiya oo bajeeglaana la siiya oo waa aadaan looga caawiya xanuunka ku hayo oo daawada oo gadan karin oo lagu siinayo nafaqadarada oo nafaqa raadsin karin oo loogu caawina waxaa caruurta kolkoo xanuunsadaan waa la keenaa daawooyinaa laga siiya kolkoo nafaqadara haysa waa lagu caawiya anagana sidaas oo waxaa ujeedin lahay dadka dadka xaafadaha jooga inta astaarka la xiriiraan sida ilmaha xanuunsada iyo daawooyinka saa loo siiyo iyo sida ilmaha nafaqadaraanta saa looga qaabilo intaasaa u sheega lahay dadka xaafadaha jooga astaark inaa kusoo xiriiraan warxiyo daahir xasan ilmaha baan ka faaidna marka hore nafaqadara saaid ayuaan keennay haddana loos baa noola siiyey looskana waa iskaala fiicnaan hadda marka la siiya muskuday qaataan looskay qaataan ilaa aday hadda laba muddo laba wiigle ii qaadatay afar iyo toban beri camal may hadda haa wax badan iskaala bedashaa caafimaad badan ay iskaala aan oga dareemay isbitaalka waagberi waa isbitaal muhiim ah oo xaafadda annaga dhexdeeda ku yaala marka waxyaaba fara badan oo annaga muhiimno ah ayaan ka helnay ilmaha caruurta nafaqadarada ee haysa daawooyin aan ugu helnay haweenka uur kale oo alxamdulilah daawooyin ayagan fitamiinaad ahoo ilmaha uurka la xiriira ayaanu ka helnay marka daawooyin fara badan ayaan boqolkiiba boqol ka helnay waana isbitaal aad iyo aad noo anfacay qaabka ay noo siiyaan waxaa ka mid ah isbuuclaha ilmaha oo nafaqadarada haysa waxay siiyaan bahal ay bajeeqla ay dhahaan way siiyaan ilmuhu oo waa la cabirayaa canuga markii la cabira awooddiisa tayadiisa ayaa la ogaanayaa kadib daawooyin oo nafaqadarada la xiriira ay siiyaan haweenka uurka leh ayagana daawooyin oo bilcaanta markay uurka leedahay ay isticmaali karto oo fitamiinaad ah oo haweenka uurka aan waxba u dhimayn ayay siiyaan waxaa kaloo ay siiyaan ilmaha way tallaalaan tallaalka ayaa usii dheeraad ah oo caruurta aad baa loo tallaalaa marka daawooyin fara badan ayaan boqolkii boqol ayaanu ka helnay si kastaba haatee xarumaha amsiihajyada ee degmada doble ayaa si maalinla ah uga adeega bulshada gaar ahaan carruurta nafaqa darada haysato iyo hooyooyinka uur kale